ciidamada dowladda federaalk ayaa duulaano ku soo qaaday deegaanada dhacduleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe askartan ayaa waxay kufsi iyo boob ka geysteen deegaanada kale ah yaaqle shanlow dhagaxoo mukadheeri iyo deegaano kale oo hoostaga degmada balcad kaasoo ay dhowaan cashar lam ilaawaan ay ugu dhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankan oo muddooyinkii dambe duulaano ku ahaa deegaanada lagu maamula shareecada islaamka ayaa deegaanada billiqo ka geystay halka dumarka muslimaadkan ay kula kaceen kufsi aada u foolxun qaar ka mid a odayaasha deegaanadaasi ayaa si kulal uga hadlay dhibaatada ay askarta dowladda federaalk u geysteen iyagoona sheegay in hantidii ay ka boobeen bulshada ayay la aadeen dhanka deegaanada qalimow xawaalig iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxa waaye horta tuulada yaaqle aan haddaan ka soo baxay guri aan la jirinin oo la dhicin malaha dukaan hadda sheegin farbalaki hoolaha la qashtay guryaha laga jabsaday oo hoolahana la qashtay farbalaki iyo yaaqle dhibaatadooda waa isaan saaray anaa arkay ma garan waxaa geystay nimanka diiratada eh waa nimanka dawladda isku sheegayaan oo beriga soo weeraray waddanka oo masaakiintan dhac u geystay oo boob u geystay intaas waa walaal low dhagaxow yaaqle koorehde mukudheere degmada balcad waay waxaa ka dhacay dadka iyo deegaankaba waa xoogaa waa la burburiyey waa la burburiyey dhibaa loo geystay waxaa uu geystay dawladda murtadiinta ah dawladda iskashaagga ah waxay ka geysteen bilalaqo oo baaxad weyn oo guryaha la jajabsaday hantidii taale la qaatay naf iyo maal anke badar lagama tegin marasha lagama tegin good lagama tegin kuraas lamaga tegin kilo joodira ma laga tegin gurya lama yeerig waa la jijiyo waa la burburiyey wax laga tegin jiraan waxay u qaateen qeyb waxay u qaateen khalimow qeybna waxay u qaateen xawaadley fuuliyaasha dhammaantooda mukudheere kooreere yaaqle dhagaxow shallow farabarki toos toos aan ugu joogsana tuula aan dhex joogsana ma jiraan tuulo la dhaafe ma jiro wax ilaahay ka qabti maayna wax ay unaxariistaan ama ay dhaafeen ma jiraan dhammaan way qaateen xataa dhagaxow gabaday ka kufsadeen haa dhibkaasay noo geysteen rafaadkaasay noo geysteen wayna barakiciyeen wax walbay noogu sugeen ay noogu sameeyeen wax noo dhiman hadda oon dhoorahayna ama ay noo dhooren ma jiraan wallahi adiga ay kasoo bilaabeen shan low meesha la leeyahay shan low adiga soo ilaahay ogyahay ayay u dhaceen adiga u baareen guryaha masaakiinta waxay lahayeen oo dhan ay qaateen waxa dugaan iyo adiga agabki yaali oo dhan waa karafteen waxay kuxijeen dhagaxood ay kuxijeen kadaalika saas oo kale adiga agab horta sheegitaan male adiga iyo wixii dugaanyaali oo dhan waa qaateen marka waxa ay boobeen adiga yaaqla ugu dambeysay yaaqla adiga waxay u dhaafeen male adiga hal guud ugama tegan yaaqle ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shaayaha caratuurka u ah ayaa dhibaato baan ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay na lool yihiin bulshadan waxaan marar badan dhegeena ku maqalnay aabbo soomaaliyeed iyo hooyooyin ooynaya kuwaas oo ka ed sheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta